habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka habeen oo aad ka dhagaysataan warbaahinta isnaay qodobada aad ku dhagaysan doontaana caawa waxaa qayb ka ah bulshada magaalada jawaar oo loogu baaqay in ay u diyaargaroowaan ka hortaga fatahaadaha webiga shabeelle hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka oo maanta gaadiid sida shixnado gargaar ah u diray degmada awdhigle bajaadleyda baydhabo oo dalbaday in si deg deg ah loogu dhammaystira dhismaha buundooyinka cisbitaal lagu daweyn doono cudurada guud oo laga hirgeliyay magaalada beledweyne ardayda barata xirfadaha gacanta oo kusoo badanaya degmada kismaayo xubinta sarafka iyo suuqyada ayaad ku dhagaysan doontaan warka habeen akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid ah ku dhowaad soddon qof ayaa ku geeriyootay xeebta dalka senegal qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku dhagaysan doontaan intuu socdo warka ay u diyaargarooba isagoo dhammaystiran
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
markale isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo talaadaha taariikhdan ay ku aasteysan tahay afarlabaatanka setembar sanada labaatan afarlabaatan warka intuu socdo waxaad na socodsiin doontaa anigoo asaare cabdi xuseen dhanka iyo farsamadana waa tarsan sida hordhaca warkaba ku maqasheen bulshada ku dhaqan magaalada jowhar ayaa loogu baaqay u diyaargarowga ka hortaga fatahaadaha webiga shabeelle sida warbixintaani ku faahfaahaya wariyaheen cabdifataax axmed maclow deegaanada uu maro webiga shabeelle waxaa saameyn xoog leh ku yeesha fatahaadaha webiga shabeelle uu ka geysto kuwaasi oo noqday kuwa kusoo noqnoqda waxaana sanad weliba uu cagta mariyaa boqolaal hegtar oo dhulbeereed ah iyo dhul deegaan waxaana arrinkaasi uu sabay hoos u dhaca dhaqan dhaqaale ee bulshada iyo deegaankaba doodo iyo cilmi baarisyo kala duwan oo ay sameeyeen qaar ka mid ah hay-adaha iyo aqoon-yahanada ayaa lagu sheegay in sababaha fatahaaduhu ay tahay in gudaha webiga shabeelle uu bacad xoog leh uu degay taana ay sababto in kakaarada jabsado markii ay cadadka biyuhu ay noqdaan kuwa korora cumar cusmaan geney iyo cumar xasan cusmaan oo ka mid ah ardada jaamacadaha magaaladan ku yaala ayaa ka hadlaya sida loo xakamayn karo fatahaadaha webiga shabeelle iyo waxyaabaha ay tahay in la sameeyo aan ka warhayna maanta webigeena waxaa ka fatahaday meelo kala duwan ayaa fatahaada ay ka baxeen markamaan dheer waxay ku jirtaa meelaha ay ka baxeen ama ay ka fatahadeen fatahada kuwa ugu xun weliba soo dhowr maalmoodadhowr bilooda laga dabagadoomayo dhanka xataa maamulka xataa waa ku warhayaa dhowr mara macarat isku dayeen meeshaas ay tagaa jireen inay qarash ku bixiyeen laakiin qarashdiis wax mawxeena waa wax tara iskaashi waa haddii qarash iyo wixii hoosh luu qabalaa meesha la geeyo oo dad luu waayo jugjug meeshii lewaa oo wax toosaayo mala marka arrinkaas saas ama fatahadaas meeshaas ka baxay alxamdulilah waxaa iskaashtay aa is qarash gareeyey aa naftooda u waxay halis u geliyey dhalin waa marka iskaashitad waxay dhashay marka buqdii noocaas aheedii ama fatahadii noocdaas aheedii maanta in la xiro oo maxaa lalahay beerihiina maarata maanta xooba biyihiina ay ku waxaysmaan taasna waxaa loo gal waa maanta ilaahi subxaana watacaala hagiis ka sugnaatay kasikoon waxa waa dhalintoo dadaashi waa marka dhallinyaradu waxay kusoo siyaadiyeen wadanka iskaashitada ay sameeyeen sida iskugu kaashteen waxay kusoo siyaadiyeen in buqdii ay xireen keliyana ma aha marka waxyaabaan ama fatahaadahan ama dhibka markuu dhaco oo keliyana ma aha in la fikiro waa in la fikiraa ama waxaa munaasab ah ama fiicnaa wanaagsan dhibka intuusan dhicin ka hor in la fikiro si waxyaabaha soo socda ama imaan kara ama khatarta imaan kara sida looga badbaado marka waxaan leeyahay dhibka markuu yimaado la alfikrin kahor ala fikro inta aan dhibka ama dhibaatada ama fatahaaduhu ay imaanan sababta waxaa samayn kartaa intay fatahaadaha imaanan ka hor waa jiikimaysaa webiga ama webiga daaminkiisa meelaha maarat ama jiinka meelaha oo isdhihi kartid meeshaan buqaa ka faka karta ama fatahaadaha ka bixi karto inaad samayso loor ama waxyaaba ina la carshigu ku leeyahay carutur loo sameeyo
xalalka fatahaadaha waxaa ka mid ah inta badan webiga waxaa mararka qaarkood markuu guro kale wuxuu u baahan yahay in la cara bixiyo cara bixintaas waxay ka qaadanaysaa yani webiga inuu sistamkiisa si fiican u socdo biyihiisa iyo qolqolkiisa ay socdaan laakiin hadduusan webiga oo mar walba isu buuxsamo dargaano carooyin badan qashin badan oo keena haddana webiga meesha wixii laga bixin carada biyihii kore isu kacayn daasoo waxaa keenaysa marka inuu banaanka imaado biyi fatahaad iyo problem kalenta ay ka dhishtaan wax kalenta keena waxa waa carooyinka geedaha laga jaraayo yacni webiga qarkiisa geedahaas muhiima inuu carada celinayo marka qaar webiga waxaa lagu isticmaala gaadiid oo doonta ah doontaas markay martoo kale webiga waxay sameynaysaa hir ay kusoo dhufinaysaa hirkaas markay kusoo dhufato meesha waxaa jabaya marka caradeeda waxay samaysa marka coosaskii iyo wixii ku aalay haddaysan geedihii meesha ay ku aalay dhibkeeda leedaha marka mar walba soo ujabaa ujaba webiga carada hoose u dhicaysaa marka dambe roobab badan waxa imaana marka fatahaad degdegay ku imaan karta waxyaaba fatahaada dhalina taasaaba ka mid ah goobaha haatan fatahaaduhu kasoo cusboonaanayaan waxaa ka mid ah degmada balcad iyo tuulooyin hoostaga kuwaasi oo bulshadii ugu badneyd ay ku barakaceen hay-adda maareynta mas-uulooyinka qaranka ah ayaa maanta gaadiid sida shixnado gargaar u diray degmada awdhegle hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee sodma ayaa maanta gaadiid sida shixnado gargaar ah u diray degmada awdhegle ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo dhowaan uu fatahaad ka geystay webiga shabeelle ee halkaasi mara deeqdan ayaa loogu talagalay ku dhowaad shan kun oo qoys oo ku nool degmada awdhegle iyo deegaanada ku teedsan gudoomiye ku-xigeenka hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka doctor axmed cabdi aadan ayaa deeqdan gargaarka ah ku wareejiyey gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose si uu u gaarsiiyey dadkii loogu talagalay
in aan dirayno shiixnad gargaar ah oo aan u dirayno gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada awdheegle oo run ahaantii maalmahan ay ka socdeen biyobaxo iyo fatahaado iyo wixii la mida isla markaana loo baahan yahay gargaar deg dega in la gaadhsiiyo raashinkan waa ilaa waxaa loogu talagalay ilaa shan kun oo qoys oo run ahaantii aan jecelahay insha allahu tacaala in la gaadhsiiyo hay-adda maaraynta masiibooyinka oo mar walba u taagan inay ka jawaabto hadba dhiilooyinka ama dhibaatooyinka biniaadamnimo ee ummadda soomaaliyeed haysta waxaa maanta mar kale in aan maaragtay u dirayno shixnadan gawaarida ee shanta kun ee qoys oo u talagalay in ay u gargaarto ama gargaarka lagu gaarsiiyo waxaan rajaynayaa muddana guddoomiye inaad insha allah raashinka gaadhsiisaan dadkaas mas-uuliyaddeedana aad qaadaan insha allah sida uga haboon aad u gaarsiisaan wixii kale dhibaatooyina jira ee xaaladaha jirana aan ka wada soconno si mar walba gargaar deg dega loogu fidiyo ummadda soomaaliyeed ee markaa gobolka ku sugan dhanka kale gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahin xasan bariise ayaa ka mahad celiyey isagoo ballanqaaday in ay siin doonaan dadkii loogu talagalay deeqdan aad iyo aadaan u wada mahadsantihiin dhammaantiinba waxaan rajaynaynaa insha allah in qof walboo soomaaliyeed uu heli doono gargaarka loogu talagalay inay gaarto insha allah gobolka shabeellada hoose gobol qaniyana waxaan rajaynaynaa insha allah inay ka bixi doonaan ayna u baahan doonin in ayaga gargaar soo gaarsiiya ayaga ay wax gaarsiin doonaan balse hadda maanta baahida jirta intaan la gaarsiin doono maahan in ku wada filan ayago deeqdan gargaarka ah ayaa la filayaa in loo qeybiyo dadka ay saamaysay fatahaada webiga shabeelle ee mara gobolkaasi shabeellada hoose gaar ahaan degmada awdhegle bajaadleyda baydhabo ayaa dalbaday in si deg deg ah loogu dhammaystiro dhismaha buundooyinka sida warbixintan ugu faahfaahiyay wariyaheenna maxamed nuur xuseen buundada weyn ee isku xirta xaafadda onodka iyo suuqa magaalada baydhabo ayaa la dhisay sanadkii hore balse waxaa dhibaato kasoo gaartay daadadkii elniino ay saameeyey guud ahaan gobolada dalka kadib shirkadda gacanta ku haysa dhismaha wadooyinka ayaa waxaa dibadayaactir ku bilowday dhismaha buundada maadaama ay halbuulo u tahay magaalada sidoo kalena muhiim u tahay isku socodka bulshada iyo gabaarida
dhibaato rumaan may barde aridii idinadaas booydoon biyo galaan dameero dameer bay jare marmar biidiida biyo golaadan galowshay weeladaadi baawartadan kaa karmaayan maasha allah idanka farasan hata koo war la fure kaalay wadadaba waana madna mari laakiin waagi hore hata idan kusii farah badana ma eedyada fayle kana eed nadiifnga kaamada baahanaya miliyan wallahi dhibaato far badan kulu kulungisaa markaambino yaw iyo mar iskaalmindano buyidi haddana miinaa wadadii toosdan soo bilifadaay shiid iyo rafaad iyo rafaad badan kulu kulungiyaad meelaada wallahi inoo bunto hor tiirnaantee dhibaatooyin ani ahayd meel araaysu wadadan oo dhaqlaab mooyaane ariiriga iyo haddana wareerad kale oo buulaada korkaas laamuro marka camal mursalaha galaan wadadii miyaa hirinaantee zaa'idniinaagatina buntumina intinni isuwiingaan ku qabnumaa wallahi dhismii daraad yana dhismadan wayba kashay duwan dhismii daraad laamigim inaa caro caro la korsaayo laaminim inaa siitis markii la dhisonta caro la korsaayo may fado meel waday marka marka jaaylo kushuu lay laamil saarfa hada aad meel faasiilo fadaayan la dhismaa si kastaba buundada weyn ee isku xirtaa xaafadda cunudka iyo suuqa magaalada baydhabo ayaa muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka cisbitaal lagu daweyn doono cudurada guud ayaa laga hirgeliyay magaalada beledweyne sida warbixintaanu ku faahfaahiyay wariyaheen cabdicasiis xasan macalin magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa laga furay isbitaalkan oo lagu magacaabo al amiin kaasi oo ay hirgeliyeen dhakhaatiir wax ku bartay magaalada gootan caafimaad ayaa loogu talagalay in lagu daaweeyo cudurada guud iyo kuwa haweenka agaasimaha guud ee isbitaalka al amiin ayaa ka waraabixisay shaqooyinka uu bulshada isbitaalkan uu qaban doono waxay tahay ujeedkan isbitaalka u furnay inaan xaqabtirno dadka degan gobolka hiiraan baahiyaday u qabaan caafimaadka dartiis aawadeed ujeedkeenana wuxuu yahay maanta howsha aan hayno inaan intaan kasii balaarino kasii weyneyno ayadoon aan maxaan kuradaa u ogal leenahnay safarka loo aadayo magaalada muqdisho oo loogu raadinayo caafimaadka inuu maxaan kuradayo safarkaas uu joogsado dadkii fursado caafimaad ay ka helaan magaaladooda ayagoo joogaan adeegyadan bulshada u qabana waxaa kamid ah inaan maxaan kuraaday leenahay qeybo bukaan socod ah oo kala duwan sida qeybta haweenka sida qeybta cudurada guud sida qeybta caruurta sida qeybta qaliinka guud sidoo kaleeto waxaan sameynaa inaan maxaan kuraaday dhalmo u sameyno hooyada foolanayso dhalmadaas oo ugu sameysno si standard ah casri ah bukaankiina uu ku qanacsan yahay qualified ah hooyada service ku filan ay helayso wixii maxaan kuraaday oo baahideedana aan ku daboolno dhinaca kale bulshada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa soo dhaweeyey isbitaalkan laga hirgeliyey magaaladaasi wallaahi wax faa'iide badan oo waa kusoo jirayaan waayo markii horeeto hal isbitaalo kaleeto haddii uu ahaa jiray in oo la waayo ama qofkii ou dhaxa kusoo dhiigi baxo meel dheer uu ka imaanayo hadda magaalooyinka xaafadaha dhanba isbitaallo hadda qaar oo oo barifada waa wada leeyihiin waa la wada heli karaa marka intay kusoo badanayaan waxaawaa faa'iidada koowaad inuu qofkii meel dhow oo ka heli karo xarun caafimaad uusan meel uusan kaleeto xirnayn oo kaleeto oo la gargaraacayo kaleeto ama oo la heli karin taasoo kaleetay ka saacidaysaa markay bataanba waxaa badanaya waxaa yaraanaya markaas cafashadii iyo wixii badnaa iyo kayska badan oo dhiigbaxa iyo meel la geeyey la waysanayo aa yaraanaya markaas aada ugu fiican yihin inuu soo bato xarumaha caafimaadka inay soo bataan waayo meel kastoo la helayo waxaa yaraanaya dhibkaa markaas yaraanaya insha allah waana ku dhiirigelina runtii haddaan ku hormaro isbitaalka muhiimadda uu leeyahay bulshada iyo waxqabadkiisa iyo halka runtii looga baahnaa ee maanta uu joogo runtii waxaan leeyahay isbitaalkan alamiin waa isbitaal runtii kaalin weyn kaga jira misna bulshada markaas ay aada wada daninaysay sababtoo ah waa isbitaal ay markaas joogto dhaktarada haween ah oo runtii xaaladaha markaasi ama kees kaste markaasi haween ah runtii baahida dabool karta alkasakow runtii waan ognahay bulshadeena maanta aad bay ugu baahi qabeen weliba gaar ahaan weliba femailka ama dumarka inay helaan gabar dhakhtarad ah ee runtii baahidooda iyo xanuunadooda iyo dhibaatadii u sheegan karaan isbitaalka waa nala soo dhaweeyey alxamdulilaah maxaadoyo aada iyo aada naloo soo dhaweeyey adeega si allasaan jecelnaa naloo yeelay dhowr gabdh gabar horena waa naloo umuliyey waa nala soo dhaweeyey tanna hadda sidoo kale haddana waa noo foolato haysaa aad yaa naloo soo dhaweeyey isbitaalkan ayaa adeegyada bulshada uu ka caabin doono lagu sheegay daaweynta cudurada guud iyo kuwa haweenka taas oo bulshada magaalada beledweyne markii hore ay u aadi jireen magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ardayda barata xirfadaha gacantaha ayaa kusoo badanaya degmada kismaayo sida mar kale warbixintaani ku faahfaahaya waryaheena cabdifataax axmed macloow xarunta j t i oo ka mid ah xarumaha lagu barto xirfadaha farsamada gacanta ee ku yaala deegaanada maamulka jubbaland gaar ahaan kuwa ku yaala degmada kismaayo ayaa soo saaraya dhalinyaro badan oo bartay xirfadaha kala duwan ee ku aadan maareynta noloshooda waxaana muddooyinkani sii kordhaya xarumaha lagu barto farsamada gacanta oo laga hirgelinayo magaalada kismaayo haddaba dhalinyarada wax ka barta xarunta j t i ee magaalada kismaayo ayaa ka warbixinaya heerarkooda waxbarasho ee ku aadan farsamaynta alaabaha korontada iyo waxyaabo kala duwan oo ay ku bartaan xarunta xirfadaha gacanta ee j t i kismaayo wax badan ka faa'iiday waxaan wax aanan aqoona badan iisoo kordhay sida harqaanka oo kaleeto farsamada harag farsamada harqaanka oo aanan garanayni marka hore waxba ka garanayn annaga dad badan annaga nala midaba maanta maasha allah alxamdulilah waxaan maanta wax ku qabsan karna haysanaa magacaygu waa aadan cusmaan aadan oo barto kabentry waxaana ka bartaa sidoo kale xarunta lagu magacaabo j t i waxaan u mahad celinayaa wasaaradda ma aratayo waxbarashada kasoo ko waxaan u mahad celinayaa macalimiinta sharafta leh oo ma aratayo si quruxda badan sida quruxda badan wax noo soo noo barayaan oo noo soo baran mar hore noo soo barayaan haddana ay noo barayaan ayaa umahad celinaya sidoo kale wasaaraddan way mahadsan tahay anaga waxaan baranay cabentry sidoo kale waxaan sameynay waxaan ad ujeedaan waa qalabka anaga aan sameynay sidoo kale waxaa ka mid ah maktabaddan waxaa weye maktabadda la saarto ma artayo xaafadaha yaalaan kabaha la gashto kabaha la saarto sidoo kale miisiska alaabta la saarto kursiyaashaas waxaa weye waa kursiyaashii oo ma aratayo fadhiga ah sidoo kale waxaan sameynay jaranjarooyinka guriga lagu fool lahaa sidoo kale waxaan sameynay maktabad oo ma arata masaa'idaha ma arata kutubada la gashto sidoo kale waxaan sameynay miisaska hadda anaga aan ku waxbaranayno iyo kuriyasada iyo wixii la midka ah iyo kabaryaatayada waxyaabo fara badan ayaa sameynay iyo sariiraha ayaa ka mid ah waxaan anagu sameynay so marka meesha markaan imaanayn laakiin maanan garanaynin ilaahi subxana watacaala ka sokow hay-adda iyo ma arata wasaaradda waxbarashada anigu ardaydaan ka mid ahay harqaanka si fiican baan u baranay waxaan u mahad celinaynaa haruntan waxbarashada jubbaland iyo hay-addan maalgelisay ilaahay ka sokow ayakaan u mahadnaqaynaa wax badan ba inkay si kaa bedelay markaan imaanay wax maan aqoonin harqaanka si loo barto ama harqaanka dharka si loo talo maan aqoonin laakiin hadda boqolkiiyo boqol xirfadaha gacanta ayaa ah kaabaha koowaad ee nolosha muwaadinka marka uu barto xirfad gacantiisa uu ku qabanayo waxay u suurtogelisaa inuu go'aamiyo heerarkiisa shaqo ee kala duwan xarunta j t i ee xirfadda gacanta ee magaalada kismaayo ayaa soo saaraysa ardaydii ugu badnayd oo barata xirfadaha gacanta oo ay ku kaabi doonaan nolol maalmeedkooda markanna kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar ayaa heerka qabashada lakala siisanaya laba milyan toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga halka bixinta lakala siisa laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah qabashada halka doolar ayaa lakala siisanaya labaatan iyo toddoba kun iyo shan boqol halka bixinta lakala siisanaya labaatan iyo sideed dhibic shan markana maciishada bariiska nuuc loo yaqaana safaariga ayaa la kala siisanayaa soddon iyo sagaal doolar halkii haafkiisa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaana intervela ayaa la kala siisanaya toban doolar burka ayaa luurkiisa la kala siisanaya sideed iyo labaatan doolar halkii haafkiisa la kala siisanaya afar iyo toban doolar sonkorta ayaa la kala siisanaya afartan iyo laba doolar halkii haafkiisa la kala siisanaya labaatan iyo kow doolar labaatan laha silid cadeyda ayaa la kala siisanaya qiimo lacageed gaarayo soddon iyo laba doolar iyo bar caanaha brimfito ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar buketka jubba ayaa la kala siisanaya laba doolar hagaag qaybihii dambe ee warka aynu isla soo gaarnay akhbaaraadka dibadda haddii aan u wacdo ugu yaraan soddon meet ah ayaa laga helay doon laga helay meel u dhow xeebta senegal sida ay sheegeen militariga dalkaasi ciidamada badda ayaa lagu wargeliyey in dooni ku lantay meel u jirta toddobaatan kilomitir caasimada deker sida lagu sheegay qoraal ay ciidamada soo dhigeen barta ex doonta oo alwaax ka sameysan ayaa shalay la keenay dekedda guud ahaan qodobkaasi ayaa ugu dambeeyay warka habeen oo aad ka dhageysaneyseen warbaahinta isnay intuu socdo warka waxaad na socodsiinaysa anigoo ah saare cabdixuseen dhankay farsamadana waa tarsan soo saaraha waa cabdicasiis tan intaan ku kulmi doono warkan kiisi xiga sidaa iyo amaano allah